أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka fiinimo maleeshiyaadka shiicada xuutiyiinta ayaa ku goodiyey intii laba milatari oo deg deg ay ka qaadayaan maamulka somalilan kadib aqoonsiga ay ka heleen yuhuudda dowladda ardada turkiga ayaa sheegtay inay si deg dega saldhig ciidan kaga samaysanaysa gobolka sanaag ee waqooyiga dalka soomaaliya howlgalla la beegsada cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaana dhaca koonfurta dalka soomaaliya diblomaasiyin yahuud ayaa sheegay in si deg dega uga falcelinayaan aqoonsiguu netanyahu siiyey maamulka ardada somalilan maktabka xisbadda wilaayadda hiiraan ayaa kulan wacyigelina goof agaaraha ugu qabtay bulshada degmada buka qable ee wilaayadda hiiraan
يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waxbaynimo talaadaha tobanka bisha rajab sannadda kun afar boqol afartan iyo toddobo kusoo dhowaada qodobada warkaasoo faahfaahsan maleeshiyaadka shiicadda xuutiyiinta ayaa ku goodiyey intii laba milatari oo deg deg ay ka qaadayaan maamulka ardada somalilan kadib aqoonsiga ay la yeesheen yuhuudda iyo sidoo kale dowladda ardada turkiga oo sheegtay in si deg dega saldhig ciidan ooga dhisanaysa gobolka sanaag ee waqooyiga dalka soomaaliya haddaba warbixinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen cali aadan cabdulaahi cali yare cabdimaalik al xuuti oo ah hogaamiyaha kooxda xuutiyiinta ee shiicada yemen oo bayaan soo saaray ayaa saacadihii lasoo dhaafay jawaab adag ka bixiyey aqoonsiga uu maamulka yuhuuddu siiyey maamulka ashaadala dirirka ah ee somalilan hogaamiyaha xuutiyiintu waxa uu si cad u sheegay in dhulka uu ka aramiyo maamulka somalilan uu noqon doono bartilmaameed militari oo kooxdiisu ay beegsan doonto haddii maamulka yuhuuddu halkaas ku yeesho ayuu yidhi wax joogitaan ah waxaa kale oo carabka uu ku dhuftay in joogitaan kasta oo ciidanka gumaysiga yuhuudda ku yeesho gobolka somalilan uu yahay gardaro ka dhan ah soomaaliya iyo yemen sidaas darteedna maleeshiyaadkiisu ay weerari doonaan deegaanadaasi wuxuu ugu baaqay dhammaan dalalka ku yaala labada dhinac ee badda cas iyo guud ahaan dunida carabta iyo islaamka inay si wadajir ah u qaadaan tallaabooyin iyo ficlo wax ku ool ah si loo joojiyo ayuu yidhi xadgudubka ay yuhuuddu ka wado soomaaliya sidoo kale hogaamiyaha xuutiyiintu waxa uu ka shanqariyey in ay qaadi doonaan dhammaan tallaabooyinka taageeraya garab istaagga shacabka soomaaliyeed isagoo muujiyay diidmo ku aadan in qayb ka mid ah soomaaliya loo bedelo saldhig yuhuudeed hanjabaadda xuutiyiinta ayaa imaanaysa kadib markii maamulka yuhuuddu uu dal madax bannaan u aqoonsaday maamulka somalilan islamarkaana mas-uuliyiin ka tirsan sahayinadu ay sheegeen in tallaabadan ay uga faa'iidaysan doonaan arrimo militarioo ka dhan ah yemen iyo iiraan dhanka kale dowladda turkiga ayaa sheegtay inay dedejinayso sidii ay saldhig militari uga furan lahayd gobolka sanaag ee gobollada waqooyi sida ay baahiyeen qaar ka mid ah warbaahinta turkiga turkiga ayaa sheegay in tan ay kaga hortegayaan saldhigga militari ee la sheegay in yuhuuddu ka samaysanayso somalilan saldhigga uu turkigu sheegay inuu ka furanayo gobolka sanaag ayaa noqonaya mid sii kordhinaya xiisadda dagaal wakiileedka ee soomaaliya kala raacsan wadamo shisheeye ay isku wajihi doonaan jasiirad u ekaha dhulka soomaalida aqoonsiga somalilan ee netanyahu waxaa si weyn uga soo horjeestay midowda afrika urur gaaleedka igaad jaamacadda carabta iyo weliba dalal ay ka mid yihiin eritariya iyo turkiga howlgalla la beegsada cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaana dhaca koonfurta dalka soomaaliya dagaalo lagu jabiyey maleeshiyaadka ardada ayaa maanta waxay ka dhaceen duleedka degmada warsheekh ee wilaayada shabeellada dhexe waxaana jira khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray cadowga dhanka wilaayada banaadir qarax mujaahidiinta ay ka fuliyeen degmada dharkenley ayaa lala egtay fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka herdada ee dharcadka ah waxaana qaraxaasi ku dhintay laba askari oo murtadiin ah halka uu ku dhaawacmay mid kale dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada jannaale oo ka mida goobaha cadowga allah duulaanku kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose diblomaasiyiin yahuud ayaa sheegay in si deg dega uga falcelinayaan aqoonsiga netanyahu sii maamulka herdada somalilan walaalkeen cabdiqaadir rabbaan ayaa warbixinta warkaasi inoo hayaa saddex maalmood kadib markii uu nidaamka gumaysiga yuhuudda dal madax bannaan uu u aqoonsaday maamulka ashaadala dirirka ah ee somalilan ayay soo baxayaan warar sheegaya in kiiskan ay furtay yuhuuddu uu meel hor leh ku faafi doono safiirka yuhuudda u fadhiya xarunta waxa loogu yeero golaha ammaanka ayaa waxa uu sheegay in ay si adag u difaaci doonaan go-aankii netanyahu ee ahaa in dal madax bannaan uu u aqoonsaday maamulka ashaadala dirirka ee somalilan sahyuuniga dani danon ayaa bartiisa twitterka ku caddeeyey in golaha ammaanka ay ka hor caddaynayaan waxa uu ugu yeeray sharci ahaanshiyaha aqoonsiga somalilan wuxuuna iska dhega tiray diidmada ka timid dowlada dhowr ah sarkaal kale oo yuhuudi ah ayaa isaguna waxa uu ku baaqay in netanyahu uu soo dedejiyo hubeynta maamulka isku magacaabay somalilan si uu isaga difaaco waxa uu ugu yeeray khatarta ku hareeraysan dhinaca kale safiirka dowladda salibiyadda maraykanka u fadhiya xarunta qaramada midoobay ayaa ku jeesjeesay kooxda riddada soomaaliya isaga oo muujiyey in uusan wax aqoonsi ah u haynin mike woltis ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in kooxda riddada soomaaliya aysan ahayn dowlad sugi karta ammaankeeda waxa uuna si duurxul ah uu ugu sheegay waxa loogu yeero qaramada midoobay in aan bisha soo socota loo dhiibin xilka madaxtinimada meertada ah mohanad mustafa oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha yuhuudda ayaa sheegaya in sahyuuniyaddu ay leeyihiin halkudhig istaraatiijiyadeed oo caan ah kaas oo ku dhisan fidinta awooddooda qabsashada marinbiyoodyada muhiimka ah iyo in ay jabhad ku furto kooxda xuutiyiinta iiraan ku xihan islamarkaana ay doonayso in dhammaan khusuumaadkeeda ay albaabada kasoo xirto isagoo sababta ay u aqoonsatay somalilan ku sifeeyey in ay qayb ka tahay fulinta ajandayaasheeda muhiimka ah
تحمل مقولة استراتيجية وتحمل أهداف استراتيجية المقولة الاستراتيجية التي تحملها هذه الخطوة أن إسرائيل توجه رسالة للجميع أنها بالفعل تغير الشرق الأوسط وأنها جادة بذلك وأنها تتحكم بإيقاع التغييرات في الشرق الأوسط سواء من لبنان إلى سوريا والآن أيضا في الصومال هذه المقولة الاستراتيجية أن إسرائيل الآن هي دولة مهيمنة وتستطيع أن تعترف tallaabadan waxay ka tarjumaysaa laba arrin waa tallaabo istaraatiiji ah oo xaqiijinaysa aadaaf istaraatiiji ah waxay tallaabadan ku diraysaa yuhuudda inay si dhab ah u bilowday isbeddel ay ku samaynayso bariga dhexe laga soo bilaabo lubnaan ilaa suuriya oo lagu soo gaaro hadda oo soomaaliya ah waxay yuhuuddu isu muujinayaan inay yihiin dowlad madax bannaan awoodna u leh inay mandiqad gaar ah u aqoonsato dal madax bannaan taariikh ahaan yuhuuddu horay waxay isugu dayeen inay aqoonsadaan deegaano ku yaalla mandiqadda loogu yeero bariga dhexe marka laga hadlayo ahdaafta istaraatiijiyadeed ee yuhuuddu ka leeyihiin aqoonsiga maamulka somalilan way fara badan yihiin waxaa ka mid ah in yuhuuddu ay doonayaan inay u dhowaadaan jabhadda xuutiyiinta taasoo ka dhigan inay yuhuuddu mudnaan gaar ah siinayaan jabhaddan waxay kaloo yuhuuddu doonayaan inay la wareegaan marinbadeedka badda cas iyo sidoo kale inay saldhigyo militari ka helaan mandiqadan muhiimka ah tallaabadan oo qayb ka ah mid ay uga hortegayaan awoodda turkiga ee soomaaliya iyo suuriya si guud waxaa muuqanaysa in yuhuuddu ay hadda muujinayaan awoodda ay u leeyihiin galaangal xoog leh ay ku yeeshaan mandiqadda carbeed iyagoo bannaanka soo dhigaya inay awoodaan aqoonsi ay siiyaan gobol kasta iyo mandiqad weliba oo ay doonayaan amaba ay la macaamilaan cidda ay doonaan بمنطقة معينة كدولة سيادية وعلى فكرة إسرائيل حاولت تاريخيا الاعتراف بكثير من المناطق داخل الشرق الأوسط وفشلت في ذلك هذه المقولة الاستراتيجية أولا الاقتراب من الجبهة الحوثية وبالذات أن إسرائيل وضعت هذه الجبهة في مركز الاهتمام الإسرائيلي ثانيا السيطرة أو أو مدخل الى السيطره او التحكم في الملاحه المائيه في البحر الاحمر لان اسرائيل ايضا عانت من ذلك warbaahinada caalamka ayaa si aad ah u hadal haysa aqoonsi ku sheega maamulka suhyuuniyadda yuhuudda ay siisay maamul goboleedka ashaadala dirirka ee somalilan oo ka mid ah maamulada ay gaalada ka dhisteen gudaha dalka soomaaliya maktabka xisbada wilaayada hiiraan ayaa kulan wacyigelina goob fagaaraha u qabtay bulshada degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan walaalkan yaasir maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya kulankani oo isugu jira wacyigelin iyo tala aruurin qaybna ka ah jowlada alcumariyah waxa uu maktabka xisbada wilaayada hiiraan u qabtay bulshada ku dhaqan degmada buqa qable waxaana kulanka uu kadib tukashadii salaada cishaha ka qabsoomay bartamaha suuqa degmada buqa qable bulshada fagaaraha isugu timid oo isugu jira rag haween iyo carruur waxaa ugu horrayntii xog dheeraad ah laga siiyey xisbada iyo shaqada ay qabtaan حملة العمرية للتشاور والتفقد لمكتب الحسبة لولاية هيران الإسلامية كل إن شاء الرحمن عاو مركز وأن أفلامتي وبرنامج كاس ومركز حسبة oo jihaadka iyo islaamka diinta in la gaarsiiyo u taagneed iyo barnaamij kale lagu dhex jiray marka xisbe maxay tahay waa horta xisbada waxaa weeyaan waa ixtisaab ninkii inuu shaqeeyo oo camal aakhiro inuu sameeyo asagoo marka ilaahay subxaanahu watacaala keliya uun ajar iyo abaal ka rajaynayo wey marka ninkii xisbada ah acmaasha uu qabto waxaa weeyaan waa in wanaagga la amro markii dadka wanaagga ay ka tagaan shaqadan wanaagga ha la sameeyo dadka dhaa waa xisbada dadka markii xumaha la sameeyo oo dadka xumaha ay ku dhaqaa dadka ka celinaya waa xisbada marka saas daraadeed xisbada waxyaalaha shaqada ay qabato waxaa weeyaan waxyaalaha inta hadda noogu muuqday oo gaalada ay sameeyaan waxyaalaha ka duwan ee hadda waxyaalaha aan u jeednay waxaa weeyaan dad liska laaynayo dhiig la daadinayo xisbada shaqadeeda waxaa weeyaan waa inay ilaaliso ummadda islaamka ay u ilaaliso waa alkuliyaad alkhamsa oo ay ugu horayso diinta islaamka marka dee xisbada waxay difaacdaa diinta ayay difaacda ay ilaalisaa intii kulanka uu socday waxa uu maktabka xisbada wilaayada hiiraan bulshada u soo bandhigay muuqaallo muujinaya dhibaatada maleeshiyaadka murtadiintu ku hayaan shacabka ku dhaqan goobaha cadowga uu ka taliyo iyo sidoo kale dhibaatada dhanka daroogada ah ee ka jirta magaalooyinka iyo degmooyinka ay gacanta ku hayaan kufaarta iyo murtadiinta daroolkaas wuxuu u dhintay muxuu dhahay nus doolar waa ciidamadii amniga isagoo aan la dhahay yacni waxaa loo shiday aflaamtan waa la sharxi doonaa haddii ilaa yaraa insha allahu tacaala waxaan arkayna waa daroogo dhallinyartii loogu talagalay inay diintooda bartaan wixii adduunyo aakhirahan ficilaha bartaan ummaddoodii iyo dalkoodii iyo diintoodii difaacdaan ayaa gaalada waxay samaysay qorshe ah in daraagas la baro kadibna waxaa ka soo dhacay oo ka soo baxay in ilmihii iyo dhallinyartii noocan ay noqdaan cagsi marka wilaaya ka timaadeedna xisbada waxyaabaha ay difaacayaan oo ay u taagan yihiin oo ay weerdeynayaan ayaa waxaa ka mid ah dadka muslimiinta ah in caqligoodii la ilaaliyo in diintoodii la ilaaliyo cirdigoodii la ilaaliyo qaybihii u taagnayeen xisbada ee maxaan ku rahdaa wilaayaad ka joogay u taagnaayeen cagsigeed ciidamadii waa kuwa kuwana dilay kuwa kalena waa kan daraagaska ku laaynaya nabadoon maxamed sheekh yuusuf iyo nabadoon xasan geelle oo goobta fagaaraha ka hadlay ayaa aragtidooda iyo talooyinkooda ka dhiibtay fagaaraha kulanka xisbada islaamka taariikh ayay leeyihiin waa dadka kuliyaatlkhamsa ilaaliya cidda baabi'inayso sida caqligoo kale sida maalkaoo kale waa sida ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka ugu sheegay ummaddan ummatul-muxamedka khayriyada waxay ku heleen waa dadka xisbada iyo dadka muslimiinta oo khayrka oo dadka amraaya wanaagga amraaya xumaha reebaaya waa jidkii la yaqaaniyo ilaahay subxaana wa tacaala ku ammaanay ummatul-muxamedka kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna can lmunkar waa xisbada iyo dadka khayrka ka shaqeeyo dhan walaalayaal waxaan soo jeedinayaa aniga haddaan nahay dadka muslimiinta ah meel kastoon joogno dadka muslimka dadka islaamkeena waxaan ku guubaaminayaa walaalayaal wanaagga halkan ka dhacayo iyo nabadgelyada la haysto iyo dadka sidai nolosha ku noolnahay inaan u dhabar adeegno islaamka garab la siiyo naf iyo maal lala garab taagnaado gaaladana laiska celiyo qaar ka mid ah bulshada degmada buqa qable oo kulanka intii uu socday fagaaraha kula hadlay andalus ayaa kaga mahad celiyey maktabka xisbada wilaayada hiiraan howlaha muhiimka ah ee uu bulshada u hayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu caawa magaalada bu'a qable waxaa ka dhacay shir wadatashi iyo wacyigelin oo qabanqaabinaya maktabka xisbada ee wilaayada hiiraan ee ka dhacay fagaaraha suuqa bu'a qable bal walaal maxaad ka leedahay shirkan wadatashiga iyo cilmiga magacii horta waa ismaaciil macalin maxamed waxaan joognaa magaalada bu'a qabla dhinaca horta wilaayadka ka taliyaan annaku maxaan ku jirnaa nimco iyo barwaaqa iyo nabadgeliyo ayakana xaggana wax isku dilin sigaar iyo wax daran iyo wax dadka wereeriyo isku dilaan muxuu ahaay anakanka amni fiican munashar way kalana insha allah waan maktabkaas xaggooda halkaas agsii wataana shaqadooda allah u faa'iideeyo asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu marka hore magacay waa anas waan ku dhowahay stuudiyaha andalus ee caaw waxaan ku sugnahay bartamaha suuqa al aqsa ee degmada buqa qable farqiga u dhexeeya wilaayaadka islaamiga iyo meelaha ay ku nool yihiin kufaarta ama ay maamulaan kaasoo ah in bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga ay haystaan amni weyn naxariis nabadgelyo maamulkooda iyo noloshooda ay si waxaa ugu yimaadeen amni ku haystaan halka halkaas kufaarta ay maamulaanna lisku diliyo sigaar iyo shilimo yar ah oo baad ah sidoo kale taasna waxay muujinaysaa fashilka ku yimid amnigii ay sheegatay dowladda ridada soomaaliya taasoo ah maxaa ku yidhahday in ay sheegatay amni inay ku maamusho wadanka halka la arkaya ciidamadeeda booliska oo dadkii ulaynaya shi ashxadarra ah ama lacagbaad ah ku diliyo halkaas aan ka aragnay filimka maktabka xisbada ee wilaayada islaamiga hiiraan maxaad tala u jeedinaysaa waxaan tala ujeedinaynaa inay halkooda ka sii wadaan hawsha karaamada iyo ixsaanka ku dhisan ee wanaagsan inay halkooda ka sii wadaan oo ay ka sii ambaqaadaan oo waxaa ku yidhahday wadadooda xaqa ah ee alamru bilmacruuf wanahyi cani lmunkar oo ay halkooda ka sii wadaan wayna ku mahadsan yihiin maktabka xisbada wilaayada hiiraan ayaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan ka wadaa kulamo wada tashi ah oo uu la qaadanayo qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoona maktabku uu dhulka wilaayada ku marayo jowlo uu ugu magac daray alcumariyah litashaawur waatafaaqud warbixinta warkaasi waxay u dambeysay warkii habeenimo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu